siyaal wasiirka difaaca ee dowladda soomaaliya cabdulqaadir sheekh cali diini ayaa waxa uu ka hadlay qabsashada ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ah deegaano iyo magaalooyinka hoos yimaado diinsoor iyo baardheere oo iyagu ka kala tirsan baay iyo gedo wasiirka waxa uu sheegay in ciidamadoodu ay saacadihii lasoo dhaafay la wareegeen gacan ku haynta deegaanka degmada diinsoor wuxuuna sheegay inay ugu baaqayaan hay-adaha gargaarka inay ka caawiyaan dadka deegaankaasi ku barakacay gargaarada waxaa kale oo uu ka hadlay wasiirka gaashaandhigga dhismaha maamul deegaanadaasi sida degmada baardheere oo ay al-shabaab haysteen muddo ku siman sideed sano islamarkaasina ay ku xiran tahay dadka deegaankaasi isaga suu hadalka u yiri inay maamulka halkaasi ka samaystaan khadka telefoonka ee cadaado ayaan ku wareystay wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir sheekh cali diini ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey bal inuu ka hadlo in ay la wareegeen diinsoor iyo in kale mar haddii lagu yidhaahdo kontaroolkeeda iyo waxeeda oo aan nimanka cadowga inay shacabka hoos hoos u dhibaateeyaan ma ogi aan wax ka samayn karin waxaa garan kartaa halkaas in muxuu ahaate ciidamadu ay ku hayaan mataqaana contaroolkeeda gacanta ay ku hayaan marka si buuxdaad hadda ula wareegteen si buuxdana waa loola wareegay si buuxdana wixii ka dhiman waa loola wareegi doonaa haddaa laakin waa tahay n bal wasiir adigu wasiirkii gaashaandhigaa tahay n magaalooyinkan diinsoor iyo baardheere ee bay iyo ka kala tirsan gedo ee dhowaanahan oo dhanba dagaal ayaa ku socday hareeraheeda hareerahooda hadday noqoto magaalooyinka gudahooda la wareegteen afartan iyo sideedii saaci lasoo dhaafay misna weli dadku way qaxayaan oo xaalku caadi ma ahan oo dadku ma degana marka dadkan ka qaxaya magaalooyinka aad qabsateen qorshaha aad u haysaan muxuu yahay maxaa gargaarood u geen kartaan maxaa loo qaban karaa dadkan waxa weye horta marka hore waxaan dadka iyo shacabka ku kuwaaninayaa inaysan magaalooyinkooda ka qaxin dawladdu iyo muxuu ahay ciidamada amison iyo ciidamada soomaalida dhibaato uma wadaan inay gargaaraan oo dhibaatada ka kor qaadaan bay rabaan markii arrimaha la hubsado nabadgelyadooda iyo waxooda in aysan muxuu ahayte wax waxyaabaha ay ku sameeyeen waxyaabaha qarqacaan ha noqoto ama jidadka ay goynayaan ha noqoto waxaasoo dhan markii la sifeeyo wax laga qabto waxa weeye adduunka dana waa ugu dhawaaqeynaa inay wax ka qabtaan shacabka soomaaliyeedna inay usoo gargaar usoo sameeyaan ummadda laftigeeda joogtana waa dogsontooda goboladaas waxaa kamid yihiin gobollo aada iyo aad degmooyinkaas gaar ahaan degmooyin aada iyo aad xagga wax soo saarka ugu fiican gaar ahaan magaalada baarteere waxa weye dadku nabad buu u baahan yahay nabad hadduu helana isagaa wax soo saarkiisa iyo xoogan ku filan gargaarkuna waa soo gaari doonaa marka la hubiyo waxyaabihii dadka ay ku dhibaateyn jireen dadkaas ay ka mid yihiin waxyaabaha qarxa marka laga laga nadiif magaalooyin horey ee uu qabsadeen ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ayaa go-doon galay dadka ee nolosha aanan haysanin ee qaarkood la tacaalaya xaaladaha adagay ku jiraan waxa ay sheegayaan in marka loo eego ciidamada dowladda iyo amisom xagga nolosha shabaabka in loo daayo eeba u dhaami lahayd waayo noloshii oo ciriiri sii noqonaysa dadkii oo qaxaya dadkii oo meelaha qaarkood aan go-doona marka adinka dadka dhibaatada ay qabaan kasokow inaad magaalo u qabsataan inaad ku fikirtaan ma ahane weli ma laga hadlay oo dowladda iyo amisom ma ka wada hadasho siday dadkaas u gargaari lahayd horta wax ka xun oo arrin ka xun oo qof bini aadana lagu sameeyo waxa weeye waa marka laga qaado xorriyadiisa ama nafsadiisu ay noqoto mid ku jirta muran ku jirta noolaanaysaa mise waa dhimanaysaa nimankaasu markay hayeen ay dhulka ay joogeen ama qof hadli karaa ma jiro maanta marka qof kastaba xorriyadiisa u hadlahayo qof dareenkiisa hadday gaaja hayso iyo haddaynan haynin intaba ka hadli kara ma jiro marka arrinta ah waxaa u baantay muxuu ahaa arrinta nimanka nabadiidka arrintaasu waa ra'yi khaldan ama waa probagandadii ay muxuu ahaa kafidinayeen nimanka nabadiidka ah shacabkuna wuxuu weye u dulqaadanayaa waktiga nimankaas ay hayeen dhibka ay ku geysteen waxaan u malaynayaa inuusan dhib ka badan u imaaneyn ama gaajo ha noqoto ama wax kale ha noqoto gobolada dhexe ayaa howlgalku ka socon doonaa ama ka soconayaa waxaa kale uu ka socon doonaa gobolada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexeda waxa weeye jidadka iyo kulli waa la furi doonaa insha allah bidnilaahi karim nimankaasu ay dadka ka cuna qabateynayaan waxa weeye qofka jidka ku istaagay oo kaa cuna qabateynaya muxuu ahaye raashinka shacabka ka cuna qabateynaya naxariista kale oo u gelaya ma jirto marka dowladda soomaali iyo muxuu ahaa adduunkaba waxay diyaar u yihiin inay sida ugu dhaqsaha badan inay wax uga qabtaan jidadkaasina ay ka furi doonaan kana xoreyn doonaan dadka nabadiidka ah magaalada baardheere oo aada la wareegteen laba dhinac ayay ku kala socdaan amisomta lafteeda oo kenya iyo etoobiya ayay u kala socdaan waxaa la isweydiinayaa marka ma saraakiishan la socdo labadan dhinac ciidamada ayaa maamul u noqon doona deegaankaasi mise maamul ayay dowladda usoo dhisi doontaa qorshaha dowladda ay ugu talagashay dhinaca maamulka deegaankaasi muxuu yahay waxna waxa weeye ammaanka waxna waxa weeye waa maamul waxa weeye waxaa u xil saaran inay ka wax ka qabtaan iyagoo dadweynaha la kaashanaya ciidamada qalabka sida oo ay kaashanayaan ciidamada amisom oo ay isla hawlgalaan markas markasta isla hawlgalaan isla hawlgalaan midda ku saabsan maamulka maamulka waxaa maxaa runtii ay saldhig u tahay in shacabka deegaanku ay samaystaan maamulka waxa weeye maamul dawladda kor uga keenayso oo dhahayso maamulkaasaan inii keena waxaasaan inii sameynay waxa weeye waxaa ma ahan siyaasada dawladda dhexe ma ahan shacabka deegaanka ama degmada jooga maamulkooda iyagaa xor u ah inay samaystaan doortaan maxaa hada hadday kumeel gaar ka dhiganayaan iyo hadday maxaa rasmi ka dhiganayaan shacabkay u taallaa dawladduna waa ku taageeraysaa dawladda dhexena way ku taageeraysaa wax alla waxay ugu baadaan oo ah inay u sahlaan inay iyagu samaystaan maamulka
generaal cabdulqaadir sheekh cali diine ayuu kaasi ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya oo khadka telefoonka ee cadaado iigu warramayay